إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah elfurqaan qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada buulamareer ayaa qof shacab ah ku dilay gudaha magaaladaasi waxaa magaalooyinka ku yaala dalka maraykanka ka bilowday qabqabashada dadka soomaalida ah kadib amarkii ka soo baxay donald trump ku dhowaad toban maxaabiisa ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka kenya haweeney soomaali ah ayaa kasoo muuqatay maxkamad ku taalla dalka maraykanka taas lagu eedeeyay musuq maasuq bulshada ku dhaqan magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ay kala kulmayaan dadka etoobiyaanka ah intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door korona ee warka yaga fiidnimo iminkana u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo talaado oo taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka rajab kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan toddobiyo labaatanka janwari laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada shisheeye ee ku sugan magaalada buulamareer ayaa qof shacab ah ku dilay gudaha magaaladaasi faahfaahinta warkaas waxaa la diyaara maxamed daahir calisow abbaara halkii subaxnimo maanta oo isniin ah magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose waxaa lagu arkay meydka mid ka mid ah dadka ku nool magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan magaalada buulamareer ayaa waxa ay wararku sheegayaan in ninkan xalay ay ka soo kaxeeyeen beer uu ku sugnaa kadibna ay ku toogteen afaafka hore ee beerta dad aad u badan oo ku nool magaalada buulamareer ayaa saaka isugu soo baxay halka meydka ninkan lagu arkay waxaana suurto gashay in goobta laga qaado oo la aaso hadalhayn xoog leh oo la xiriirta dilka ayaa ka taagan magaalada buulamareer oo dadku ay aad u hadalhayaan mid ka mid ah waxgaradka ku nool magaalada buulamareer ayaan wacay waxaan wax ka weydiiyey goortay arkeen meydka ninkan dhinacaan isaa loo qaadin meydka ma sheegi karin intaan anaga xisbirnaan guryaha ku jirno haa jadaanku ayaa ayaa dilay amusaamaa dishi uganda uganda xabada maa korkiisa ka muuqda haa xabado badanaa ku yaala magaalada afkeeda hore oo xorada afkeeda beer beer beeraha afkeeda lagu dilay dadkan waxay isleeyihiin beertaa laga soo wadiy soo socdaa la dilay beertaa laga soo wadiyaa warkaas saasay u yaalay goormaa marka meydkiisa aragteen
meydkiisa waxaa la arkay waaga markuu beriyay ilaa hal saac hal saac iyo laba saac amalaa meydkiisa la soo qaaday marar badan magaalada buulmareer ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa ka dhacay falal guracan oo ay geysteen ciidamada uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha soo duulay waxaa la xasuustaa in mar ay dad isugu keeneen goob kadibna ay ku qarxiyeen miino iyagoo halkaa dadku ay ku geeriyoodeen sidoo kale dhowr jeer ayay magaalada buulmareer waxa ay ku garaaceen madaafiic sababtay dhimasho iyo dhaawac waxaa magaalooyinka ku yaala dalka maraykanka ka bilowday qabqabashada dadka soomaalida ah kadib amarkii ka soo baxay donald trump waa kan farxaana cali cabdulaahi oo warkaas la diyaara tan iyo wixii ka dambeeyey go'aankii ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump ee ahaa inuu dalka ka saarayo dadka soo galootiga ah ayaa waxaa iminka si toos ah u bilowday dhaqangelinta go'aankaas gobolka minnesota oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa ka mid ah goobaha ay ka socoto qabqabashada ay samaynayaan ciidamada booliska ee xukuumadda washington kuwaas oo ay ku ugaarsanayaan dadka soo galootiga ah soomaalida oo keliya ma ahan waxa ay arrintan saamaysay sidoo kale waxa ay walaac ku abuurtay dadka kala duwan ee ku sugan maraykanka kuwaas oo qaarkood dhowaan tagay maraykanka islamarkaana aan haysan dhalashada dalkaasi tani ayaa daba socota iyadoo trump uu horay u sheegay in haddii uu ku guulaysto madaxtinimada maraykanka uu masaafurin doono dadka soo galootiga ee sharci la'aanta ah oo ka soo gudbaya xadka uu dalkani la wadaago mexico qaar ka mid ah dadka maraykanka ayaa aaminsan in go'aanka trump ee tarxiilidda soo galootiga uu caqabad weyn ku keeni karo dalkaasi iyagoo intaa ku daray in inta badan shaqaalihii ka howlgeli jiray qaybo ka mid ah dalka ay saamaynayso arrintan haddaba fikradda masaafurinta soo galootiga ayaa siyaasad ahaan caan ku ah qiyaastii kala bar dadka maraykanka ah ku dhowaad toban maxaabiis ah ayaa ka baxsaday xabsi ku yeela dalka kenya faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaar ah mubaarak cumar wararka ka imaanaya dalka kenya ayaa ku waramaya in tiro maxaabiis ah oo ku eedeysnaa dembiyo kala duwan ay ka baxsadeen xabsi ku yaalla mid ka mid a ismaamullada ka tirsan dalka kenya ugu yaraan siddeed maxaabiis ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen xabsi ku yaalla deegaanka hundini oo ka tirsan ismaamulka ta'iifa tafeeta ee gudaha dalkaasi kenya booliiska xukuumadda nairobi ayaa bilaabay howlgallo ay ku baadigoobayaan sideedda maxaabiis ay la xaqiijiyey inay xabsiga ka baxsadeen kuwaasoo aan la garanayn halka ay jaan iyo cirib dhigeen mas-uuliyiin ka tirsan booliiska dowladda kenya ayaa sheegay in dhammaan sideedda maxaabiis ay baxsadeen maalintii shalay kadib markii ay jebiyeen saqafka xabsiga ilaa iyo hadda lama oga sida ay maxaabiistaani ugu suuragashay inay ka gudbaan dhammaan ciidanka ilaalada ka hayay xabsiga oo iyagoo badqaba ka baxsadaan halkaas maxaabiistaani ayaa waxay ku eedeysnaayeen dembiyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xatooyo kufsi iyo dhaawacyo ay geysteen iyo faladembiyadyo kale waxaana ay dowladda kenya dadka rayidka ay ka codsatay inay soo gaarsiiyaan haddii ay helaan wax macluumaad ah ku saabsan maxaabiista baxsatay dhowr jeer hore waxaa xabsigan ka dhacay falal nuucan oo kale ah waxaana shan iyo tobankii bishii julaayo ee sanadkii labada kun afar iyo labaatankii xabsigan ka baxsaday laba iyo toban ruux u dhalatay dalka eritereya kuwaas oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah ku joogeen dalka kenya iyo ruux loo haystay inuu dil geystay haweeney soomaaliah ayaa kasoo muuqatay maxkamad ku tala dalka maraykanka taasoo lagu eedeeyey musuq maasuq cali aadan xasan ayaa warkan inoo soo jeedinaya mar kale waxaa maxkamad ku taalla dalka maraykanka gaar ahaan magaalada siraaji ee gobolka minnesooto kasoo muuqday haweeney soomaali ah taas oo lagu eedeeyey wax isdabamarin ah ayaan faarax abuukar oo afartan iyo saddex jir ah ayaa kasoo muuqatay maxkamadda waxayna dowladda maraykanka ku eedeysay inay lunsatay lacag dhan shan dhibic toddoba milyan oo doolarka maraykanka ah taas oo qeyb ka ahayd lacago lagu soo eedeeyey inuu musuq maasuqay mukhtaar maxamed shariif oo isna lagu xukumay toddoba iyo toban sano ilaa iyo hadda lama shaacinin taariikhda xukunka lagu ridayo haweeneyda soomaalida ah ee kasoo muuqatay maxkamadda ku taala dalka maraykanka dowladda maraykanka ayaa kiiskan oo keliya dacwad ugu soo ogtay toddobaatan ruux kuwaas oo afar iyo labaatan ka mid ah ay sheegeen inay qirteen dacwadda loo soo jeediyey
warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga hel furqaan bulshada ku dhaqan magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ay kala kulmayaan dadka itoobiyaanka ah maxamed qaasim ayaa warkan inoo akhrinaya bulshada ku dhaqan magaalooyinka oo ka arrimiyo maamulka la baxay puntland ayaa ka hadlay dhibaatooyin badan oo ay kala kulmaan dadka itoobiyaanka ah muddooyinkii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan magaalooyinka ku yaala dhulka uu ka arrimiyo maamulka puntland ayaa waxaa ka taagnaa dhibaatooyin ay dadka xabashada ah ku hayaan bulshada waxa ay qeybaha kala duwan ee dadka kunool halkaasi ay sheegayaan in dadka itoobiyaanka ah ee dhibaatada ku haya ay yihiin kuwo gaalo ah waxa ay intaas ku dareen in iyagoo degan hoteello lacag badan ee halkaas ay ku bixiyaan ay usoo dawarsi tagaan dadka ujeedkuna uusan dawarsi ahayn ay maagan yihiin shirqool kale hoteelka ay degan yihiin waa labaatan doolar cunaday cunayaan waa shan iyo labaatan doolar aniga waysukay qaadan weyday nin hoteel labaatan doolarana jiifa shan iyo toban doolarna cunno ku cunaya bulshadiina dhex maraya oo tuugsanaya ma caqli baa taas middeeda kale dadkaan tuugsanaya hadda suuqa nala maraayo waraaqda qofka afka ka gelinaya waa xabashi waana kirishtaan kirishtaan la hubo weeye kirishtaalnimadooda caddahay wayna tuugsanayaan laba magacna waa magaalada mida etoobiya ku joogaan iyo mid soomaaliya kujabada waa leeyihin hadda nin baa u damcay inuu u diro lacag adigu boontitu labaatan buu ku sii daayey kadib baa las warwarsaysaa waa loo eegayseelay isagaaba kaa lacag badanoo labaatan kun ay telefoonkiisa ku jidhaaya waa ninkii miskiinkaha mid dhakhtar buu sheeganayaa mid cadar buu wareejinayaa mid dukaamaduu haystaa mid buuruhu ka baxaya dahab buu ka doonayaa mid meel kasta beeyaduu doonayaa waxaa lagu leeyahay waa ajaanaib annagu ajaaniibta maxaanu ka gobollada uu ka taliyo maamulka isku magacaabay puntland ayaa waxaa waayihii ugu dambeeyey kusoo badanayay dadka itoobiyaanka kirishtanka ah oo ummadda dhib ku haya waxaana dadku sheegayaan in itoobiyaanka ay tuugsi ku dileen oo laga nasa waayey taasoo usii dheertahay inaysan jirin cid ka qabanaysa dadka itoobiyaanka ah
warkii dhegeystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah el furqaan caawo oo talaado ah waa inaga intaa